adiguna dadweyne u aho sheekada ku soo daranoo dawaraad isbaanahay dareenkaaga soo hadal kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco raadiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay lehay dabuurkaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
idigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato koriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu guurgalnaa mawduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaagare dhammaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doorka bahda caafimaadka iyo ka wacyigelinta bulshada cudurka covid sagaaliyo toban waxaa ila falaqaynaya martida kale ah axmed cabdulqaadir cabdiraxmaan xasan canab shucayb iyo maxamed mukhtaar oo intuba ka mid ah bahda caafimaadka ee magaalada muqdisho farsamadu waa cabdilaahi axmed tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
arligoo dhawada maray
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma aan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajir aan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna iridaha dalkee furan
hagaag covid sagaal iyo toban waa cudur uu sababo fayraska karoona ee dhowaangalka ku ah dunida kaas oo daciifiya difaaca jirka aadanaha waxa uu ku faafaa hawada salaanta amaba adiga oo xiriir dhow la sameeya qof xambaarsan fayraska sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dadka ugu nugul xanuunkan waxaa ka mid ah waayeelada amaba shakhsiyaadka la nool xanuunada raaga sida macaanka neefta iyo kuwa la midka ah in ka badan laba milyan iyo bar ayaa cudurkan covid sagaal iyo toban ugu geeriyooday caalamka dadkaasi laba boqol sideed iyo toban ka mid ah waxaa fayrasku uu ku dilay gudaha dalka sida wasaaradda caafimaadka ay sheegtay xanuunkan waa uu soo laba kacleeyey bishan haddaba si looga wacyigeliyo bulshada halista uu leeyahay xanuunkan maxaa la gudboon bahda caafimaadka door intee la eg ayay ka qaadan karaan weydiimaha iyo kuwo kale ayaan kaga jawaabi doonaa barnaamijkan oo ay ila falaqaynayaan axmed cabdulqaadir cabdiraxmaan xasan canab shucayb iyo maxamed mukhtaar oo intuba ka mid ah bahda caafimaadka soo dhoweyn kadib waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa aan ka fahansannahay cudurka covid sagaal iyo toban axmed ayaana ku hormaraya
bismi illaahi raxmaan iraxiim walaasheyda sacdiya nuur aada aad mahadsan tahay waana dhowahay runtii su-aashan waa su-aal aada u muhiim ah horta cudurkan oo safmareenka ah ee covid nineteen dabcan waxaan u maleynayaa qof walba oo maxay ahayd adduunkan ku nool inuu waxba uun ka aaminsan yahay runtii covid nineteenka waa waxaa uu yahay cudur aan la dhalaysan karin oo qof walba oo oo maxay ahayday ku nool daafaha adduunka inuu yaqiinsaday inuu cudur jir uu yahay ayna tahay in uu raadin lahaa ama uu diyaar u ahaa lahaa hagid ama maxay ahayd talo walba la siiyo inuu qaato runtii cudurka cudur la dhalaysan karo maahan waa cudur jira intaasaan ka aaminsannahay markan bal cabdiraxmaan dhalinyaro ahaan bal cabdiraxmaan oo maxaan ka fahansannahay cudurkan covid sagaal iyo toban
cudurkan sidaan ognahay waa cudur safmareen ah Een, sidoo kale waxaa ka mid yahay cudurrada faafa Een, sidoo kale cudurkan dee lama aqoonin awal balaakiise waa cudur oo maarata dadweynaha ama shucuubta adduunka oo ku noqday pandemic ama cudur aad u halis u ah fayrasyo kale waa la aqooni jira laakiinse hadda wuxuu soo shaabaxay sanadihii hadda ugu dambeysay marka waa cudur aad iyo aad halistiisa wato waayo dadka yacni ma malaynayaan inuu coronavirus oo yacni eh, dadka waaweynka misna dadka corona diseaseka qaba misna dadka immune systemkooda low yahay online bis oo attack garaynaya balse qof kasta oo waxaa weeyaan oo oo bili-aadan hayo attack gareeya marka cudurkan waa cudur oo markaa fiirso doo yacni la mid ah cudurrada aadka aadka ah yacni eh, wax gumaada oo virus oo khatar ah marka waxaan ka fahamsanahay waxa weeyaan cudurkan inuu cudur cudur aad danger u yahay oo yahay oo haddana soo looga kacleeyey marka waa cudur aad iyo aad halistiisa wato waaye canab bal dhallinyaro ahaan maxaan ka fahansannahay cudurkan covid sagaal iyo toban ee hadda wasaaradda caafimaadku sheegtay in bishan uu soo labagacleeyay Een, waa mahadsan tahay abaayo sacdiya Een, dhalinyaro ahaan markii loo sii eego as een, health care ama dadka caafimaadka dhankiisa ku shaqada leh markii loo sii fiiriyo way kala duwan tahay Een, covid 19 sidii aan la soconno oo sanadkii hore soo shaac baxay xaaladiisu isbedelo badan ay martay marxalado badan ay martay soomaaliya waxay gaartay xilli ay ka fiicnaato Een, haddana nasiib daro waayadan dambe covid 19 kii dib ayuu usoo noqday Een, caalam ahaan markii la sheego oo xoogo badan la raraadiyana waxaa jira nooc cusub oo hadda covid 19 oo soo baxay Een, ah, ay halistiisuna kasii badan tahay kii hore Een, ah, ziyaada ama xowlina u socda markaas dhalinyaro ahaan waxaan ka fahamsannahay in danjarku ama halista ay sii badan tahay een, ah, een, fiditaankiisana ay tahay wax halisa oo aada u daran Mm, yacni nalagana rabo inaan iska ilaalino si wacyi- wacyigelino badan aan ku maqalnay dhalinyaro ahaan waana xaalad adag Eh, waa mahadsan tahay canab markan maxamed aan soo dhaweynayaa maxamedow bal dhalinyaro ahaan maxaan ka fahansannahay cudurkan covid sagaal iyo toban ee hadda la leeyahay waa uu soo laba kacleeyay
markaa fiirino dhalinyaro ahaan maxaa ka fahamsan haddii la dhaho cudurkan waa horta cudur safmareen ah bandemic waxay dhahaan ku dhaco resbaratoriga ama habdhiska neefmareenka ee, u faafi kara hadhow habdhisyada kale markuu xaaladda neefsiga qofka dhibaato gaarsiiyo marka waa cudur khatar ah ee, waxaa kaloo oo zaa'idka u daran waxaa waaye faafitaankiisa faafitaankiisa oo aada u fudud qofkii iyo dadkii dhan hal mar wada gaari karo marka waa cudur halis ah aada u faafo bulshada dhexdeeda ku faafo adduunyada dhan ku faafayo bandemig oo wadanka ka bilaabay china ilaa wadankaana soomaaliga oo anaga aan joogno meel walba ku faafay marka waa cudur noocaas ah marka waxa ugu muhiimsan oo kale oo jiro waxaa ka mid ah markaan eh, second wave waxay dhahaan soo laba kacleyntaan labaad markaan labaad eh, waxaa dareemeynaa hadda sida eh, baaritaanka ku hees wasaaradda in oo sidaada ay ka dha- ka dhawaajisay eh, doctores canab inuu jiro new variant eh, nooc cusub oo cudurka ka mid ah sidii eh, waxaa lagu yaqaanaa or- noolayaasha eh, viruska ama bakteeriyada waxyaabahaas marka bili-aadanka ee taxdiidaad u keenaan daawooyin lala tartamo waxay sameeyaan waxa loo yaqaano mutation ama isbedel ay ugu fakanayaan xaaladii ama kuleylkii ama wax un biologica leh marka kh- virus mutation sameeyey oo nooc cusub ah oo u baahan tallaalaadii lasoo saarayo tallaalo cusub in lasoo saaro nidaamyo cusub loola taxadaro aana ka dareemeyn xitaa calaamad ahaan hadda dadka calaamadaha hore marka hore aa ku arki jirnay covidka hore iyo covidkan way kala duwan yihiin marka waa cabsida kale waxay tahay in dis oo noocan oo zaad u badan yahay dhimashadiisa Eh, sidii hore uusan ahayn marka waxaan rajeyneynaa in bulshadeena u fahanto cudur noocaas ah Eh, waxa ugu muhiimsanna waxaa waaye eh, kaysaska hadda bukaanadeena ayagoo caafimaad qabo marra qaar lagu dhahayo bukaankan saakii oo cunidiisa caawi u isticmaalay ayaa haddana waxaa laga yaabaa saacado kadib inay nafs ku dhigto oo sidaas ku dhinto marka bu- bulshadeena waxaa la rabaa inay aada u fahanto oo qadartiisaas iyo dhibaatooyinkaas oo keeni karo waxaa inta badan la yidhaahdaa xanuunkan waa uu faafaa waa mid halis badan qofku marka wuxuu isweydiin karaa sidee ayuu xanuunkan ku faafaa bal canab aan markan soo dhaweeyo
abaay horta xanuunkan sax waaye wuu faafaa qof walbana wuxuu isweydiinaa dadka caafimaadka yaqaana ee bartay maahane dadyooga kale dadkaas inay fahmayaana laga yaabaa laakiin dadka kale waxay isweydiinayaan maadaama laydin yiri xanuunkan wuu faafaa sidee buu ku faafaa maxaa keeni kara inuu faafo waxyaabahaas inay ku fakaraana laga yaabaa Een, ah, ani ahaan inkastoo dhakhaatiir badan meesha ay ku jirto oo iga fikrad duwanaan kara een, waxyaabaha uu ku faafo cudurkan waxaa ka mid a maadaama uu yahay airbon disease ama cudur neefta lisagu gudbiyo maadaama uu yahay een, wuxuu ku faafi karaa air droplet wax la dhaho yacni qofka candhuufta dadka markay hadlayaan qaaraa jira candhuuf iyo waxba yaabo yar yar ay afkiisa kasoo boodaan een, taasuu ku faafi karaa wuxuu ku faafi karaa maadaama uu virus yahay wuxuu ku faafi karaa een, ah, touching ama taabashuu ku faafi karaa soo qofkii waxaa laga yaabaa in asagoon aan safaleeti wadanin ama tissue inuu me- meeshii diif ama waxyaabo saas oo kale sankiisa u taabto haddii uu sankiisa taabto asagoon farxalanin ama jeermisdila aanan isticmaalin wuxuu salaami doonaa qof kale meeshaas waxaa ka dhalan kara marka in viruskii ay gacantu qaado saasna uu u qaadsiiyo qofkii kale Een, marka soomaaliduna way iska dhib badan tahay maadaama holo- hore loo dhahay s- cudurkan xakameyntiisa waxaa ka mid a social distancing social distancingna inuu faafo ayadana qeybay yacni ka qaadanaya qofka hadduusan sameynin social distance ama qofka kale uusan u jirsanin masaafo laba mitira waxaa imaanayso meeshii inuu viruskii ku faafo cabdiraxmaan bal markana ee siinaya ee cabdiraxmaanow waxaa tiri cudurkan waa mid halis ah waana mid faafa waxaa la isweydiin karaa marka xanuunkan sidee ku faafaayo dadku ay isaga kala qaadi karaan
Een, waa mahadsan tahay Ee, sidoo kale qaatiirta waa mahadsan yihiin oo fikirkooda kusoo dhiibtay aad iyo aad u mahadsan yihiin Een, cudurkan een, sidaan ognahay horta viruskan waa virus oo family ah waxaa ka mid ah horey wuxuu hay- wuxuu jiri jiray virusyo la aqoona jiray meris iyo iyo seras oo ah een, severe acute respiratory syndrome iyo middle east respiratory syndrome sidoo kale hadda waxaa kusoo ko- waxaa ka mid oo kale wax hore u jiri jiray common cold oo viruska sababa Een, hadda marka waxaa kusoo kordhay eh, covid-19 lama aqoonin Een, 9 bishii march ihope eh, jayna ayaa shaaca baxay marka cudurkan een, waxaa lagu kala qaadaa si saxda eh, sneezing ama qofkiino qof infected ah droplets afkiisa kasoo baxay inay kugu dhacaan sidoo kale waxaa lagu kala qaadi karaa taajinka eh, qof infected inuu ku salaamo Eh, sidoo kale cudurkan waxaa lagu kala qaadi karaa een, yacni contactiga oo kale inuu qofkan virusku soo qabo ama infecti ah oo kugu qaado marka waxa hadda ugu badan waxa weeyaan inuu dropletskaas oo qofkaas infected ah oo maarata dropletkiis kusoo gaaraan iyo sidoo kale qof oo ah infected ahaa oo ku salaamo marka the way oo ugu fiican waa sidaas Een, sidoo kalena waxaa wanaagsan mar walba in lagu dadaalo eh, sida dhaqaat- dhakhtarka iga hore hadda sheegaysay social distance tusaalahaan oo kale Eh, inta la kala fogaan karo waa six feet ama two meter in qofka intaasoo distant oo l- maarata lasu jiro marka cudurku waa cudur oo pandemic waaye oo aad iyo aad halistiisa wato waaye dadka oo corona disease-ka qabaayaan aad ugu daran yahay
axmed haddii aad su-aashii hore sii raacsanayso ee macluumaadna waa ay kuu furan tahay ee marka xigtana bal waa la kala qaadaa oo siyaabahaasaa loo kala qaadaa mar qofku wuxuu isweydiin karaa sidee ugu yaraan u wakaashaaman kartaa in cudurkan uusan kusoo gaarin marka maxay tahay qofka in uu sameeyo si uu uga badbaado ugu yaraan cudurkan cabdiraxmaan iyo canab intaba eh, runtii waxay sheegeen eh, sida cudurka lagu qalqaadi karo Eh, aniga ahaan waxaan ku darsan lahaa su-aasha ay weydiisay sidee loo gaashaaman karaa ama eh, looga hortegi karaa Eh, waxaa looga gaashaaman karaa ama looga hortegi karaa eh, qofka in horta ugu dhow- horaan oo maxay aheeday qofka uu ka fogaado eh, mitir ilaa iyo labo mitir Eh, labo in cudurkan wax aan gacmahaaga ama afkaaga aysan ahayn kuma keeni karo bes waxaa kala jeedaa eh, gacmahaaga markaa ku taabatid eh, qof oo cudurkii qaba oo adna aad carabka ku taabatid ama maxay aheeday a- ama sanka aad ku dhaweysay oo kaleete adaa isku keenay gacmahaaga adeegsatay sidoo kaleetana eh, qof qaba markaa hoosta gashid ama droplight ama ama hawadi ama hindhishtii ka soo baxday oo kaleete oo aadna hab ahaan u qaadato oo kale waxyaabahaas badan aa lagu kala qaadaa oo qofka oo soo gaarsiin kara laakiin wuxuu ku gaashaameyn karaa ee, qofka isagoo gacmihiisii mar walba oo wato ee, hand sanitation oo gacmaha lagu dhaqaayo oo qofka uu jeeb ku wato uu iska daqiiqad dhiib kadib uu samaysto ee, afxirashadiisina ee, maaska u xirto uu si uga gaashaaminto maxay aheedee inhalation ahaan inuu wax ku qaado iyo salaanta gacan qaadka iyo taabashada meelaha uu taabanayo ee, inuu iska yareeyo ama at least haduusan yareyn karin ee, galofis oo kale inuu gashto ee, markuu samaysto uu iska siibo uu ku kala dirxirto dhammaan qodobadaas ee, waxay sheegayaan ee, qofka siduu u gaashaman karo oo haddaan si usoo kooban waxaa waaye inaad qofka ka fogaatid ee, gacmahaaga inaad dhaqdid ee, maxay ahayd afkiina inaad xiratid maxamedow ee, waa la tilmaamo waxaa la yidhi siyaabahaas iyo siyaabahaasoo qofka uu ku qaadi karaa ee, xanuunkii waxaa la isweydiin karaa marka qofka ugu yaraan siduu uga gaashaaman karaa ee, ugu yaraan suu uga badbaado
Ee, waxaan rabaa ee, sida dhakhaatiirtu ay sheegeen laba qaaba ugu muhiimsan ee, gudbitaanka cudurkan waa inaa wax ay kugu soo gudbaano ay kusoo gaaro waxa maxaan dhihi karnaa qoyaan ama resbarador droplet waxa laayo qoyaan oo neef mareenka ka imaaday ama inay airborne hawada kugu soo raaco marka eh, waxaa laga yaabaa ba- nidaamyo kale uu ku gudbi inuu leeyahay under research waaye hooyada ilmaha ay dhashay mu gudbi kartaa ilmaha uurka mu gudbaa waxyaabo kale gudbitaanka ah, waxaa loo kala qaadaa direct iyo indirect waxay Eh, marka midda oo hawada ah qofku waxaa la rabaa mar walba inuu face mask xirto eh, dadka uu ka fogaado eh, oo social distancing waxay dhahaano face mask u xirto Eh, midda oo dropletska ahne waa inuu qofku meelaha tataaban eh, alaabaha waxyaabaha la isticmaalo miisaska eh, furayaasha albaabada meesha la- meelaha laga furo Eh, s- ay sidoo kale hadduu meelo taabtana oo samay hand sanitizer oo gacmaha ku meedho iyo g- gacmihii u dhaqo marka staviskan la sheegaayo ama waxyaabahan la sheegaayo ee, oo laleeyahay waxaan waxaan sameey either labada qaabo gudbitaanka hadda ugu muhiimsan aan sheegay inay ka hortagayaan midaan hawada ah so inaa kala fogaano la- eh, to- to- six feet two meter gurigeena aa joogno eh, eh, waxyaabahaasa ugu hortagaynaa midkaan kalena waxaa ugu hortagaynaa in oo la kala fogaado meelaha dadka ay joogaano laga fogaado oo oo mashquulka ah waxyaabahaas la sameeyo marka bulshadeena waxaa ku dhiirgelinaya measureskan iyo waxyaabahan la sheegayo waa waxyaaba scientific ah in eh, dhab loo qaato lagu dhaqmo markan si guud xanuunkan qof walba waa uu ku dhici karaa laakiin haddana ma jiraa dad gaara oo laleeyahay waa ay u nugul yihiin markan aan cabdiraxmaan soo dhaweeyo Een, waa mahadsantahay haa walaal waa jiraan dad oo oo u nugul waxaa ka mid ah dadka qaba chronic diseaseka sida waxaa ka mid ah dadkan qaba yacni eh, re- renalka renal veilka renal veilarka dad kelyaha ka xanuunsan oo kale dadka diabetiga sidoo kale waxaa aad iyo aad ugu nugul eh, dadka qaba yacni pressureka misne ba- high blood pressureka qaba Eh, dadkaas oo dhowan oo nugul yihiin iyo sidoo kale dadka qaba beerashada beerashada qaar dadka immune systemkooda low yahay oo kale dadkaasoo kale oo nugul yahay marka waxaan leenahay ha ka fogaadaan dadkaas cudurada coroniga qaba Ee, marka laga soo tago ee, dadka xanuunada qaar qaba ee, xanuunada raago inta badan la yiraahdo dadka kale iyagu khatar ma ugu jiraan inay xanuunka qaadaan marka aad fiirisaan marxaladda uu dalka ku jiro dadkii isdhex qaadayo ee, waxaan soo dhaweynayaa markaan doctor ciise canab sax waaye marka laga soo tago dadka xanuunada qaar qaba dadyowga kale waa isugu mid kulli waxay ku jiraan een, susceptible giddigood way u wada nugul yihiin Een, sababta aan saas u leeyahayna waxay tahay maadaama uu fayris yahay oo fayriskana ay faafitaankiisa fududahay kuna gudbayo een, airbon ama hawada laysugu qaadsiinayo way fiicnaan lahayd in sa- sida aan u nahay shacabka soomaaliyeed aan u hogaansano amarka dowladda Een, marka haddii aan u hogaansami weynay dhammaanteen halisaan ugu jirnaa Een, halista aan ugu jirnana waxay tahay yacni dadkii haddii aynan kala socnaaneynin oo magaaladii crowded ee tahay oo dadkii ay buuxaan een, faafitaankiisu wuu badanaa markii faafitaankiisu uu batana markaas hadda qof walba u nugul oo qof maanta haddii uu guriga dhowr qofood ay ku joogaan oo kale qofkiin haddii uu baxo oo uu aado magaalada lana soo kulmo intaasoo shacab een, waxaa dhaceyso in qofkii uu xanuunkii soo qaado sidaasna uu gurigii ku keeno marka kulligeen isugu mid ayaan ka nahay raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad dhegaysanaysaan waxaad nala socotaan barnaamijka kaswadaag oo aan kaga hadlayno toddobaadkan duurka bahda caafimaadka iyo ka wacyigelinta bulshada cudurka covid sagaal iyo toban martiduna waa axmed cabdulqaadir cabdiraxmaan xasan canab shucayb iyo maxamed mukhtaar waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martideenna markan bal haddaan eh, si guud idin dhex dhigo weydiintan bulshadii waad ku dhex nooshihiin bahdii caafimaadka ayaad ka tirsantihiin marka aad fiirisaan eh, bulshadeena soomaaliyeed ma la dhihi karaa ugu yaraan waa ay ku baraarugsan yihiin halista cudurkan uu leeyahay bal eh, cabdiraxmaan aan soo dhaweeyo
sidaad ogtahay horta soomaalida dad iska dhib badan waaye Ee, markaad fiiriso adi lacal oo kale magaalada dhexmariisa oo kale een, anigoo kale marka hadda maga- istaalada kasoo baxo is- wad- wadooyinka waaweyn xamar mara fasme yani ii xiran yahay yani balkan mask waxay leeyihiin war corona ma jira iska bixi marka ma, ma ogsoono oo ma yani dad oo oo coronahan ama viruskan la sheegaa war maba ka hayaana markaa dhahdeedne s- kala fogaada lagu dadaal nadaafadii gacmaha la dhaqo yacni ha- hala sameeyo kala fogaansho waxay ku leeyihiin war m- corona waxa la yidhahda islaam aan nahay dee corona ma naqaana naga tega Ma- ma- baraarug uma uma yacni soomaalideenna aad iyo aad baraarug uma baraarugsano cudurkan marka een, waxaan leeyahay marka ani ahaan tala guud tala guud waxaan ku bixinayaa in ee, dadweynaha ay kala fogaadaan ay ilaaliyaan yacni een, dhibka oo leeyahay bahalkan viruskan inay ogaadaan sidoo kalena ay aad iyo aad u kala fogaadaan goobaha waxbarashadoo kale ee, sidoo kale in ayakana si fiican looga taxadiro la geeyo ee, alcoholaha face mask la geeyo goobaha shaqada sidoo kale istaaladaba ayakawaabe already waxay haystaan qalabkooda marka shacabka ma baraarugsadan runta markaan isu sheegno shacabka cudurkan ma baraarugsado aad iyo aad waxaa waaye waa outbreak waaye markaad fiiriso sanadkii hore sanadkan hadduu daran yahay waxaana constitutionkana waxaa keenaayo dadkii ma- wacyigelin looma sameeyo oo waa lasdhex yaacayaa goobihii ganacsiga goobihii maarata oo laiskugu imaana la isku caaweeyo wixii dadki wax kale fogfog iska daaya dhabta la saaran yahay qof walbana uu qabaa marka markaad fiiriso kale habeen kasta waxaa soo saaraysa wasaaradda caafimaadka yani warbixinta sanadkii hore tiradii aad sheegi jirtay tira ka badan sheegta hadda saddex boqol afar boqol berdhey inuu maarata positive corona covid nineteen ay yihiin waxaana keenaya marka wacyigelin la-aanta oo hars education dadka ma qabaan marka insha allah ilaahay subxaana watacaala ha naga yareeyo Ee, qof kastoo islaaman ilaahay subxaana watacaala ha ka yareeyo marka waddankeena ilaahay isagana ha ka yareeyo covid nineteenkan axmedow markaa u fiirisato ee bulshada soomaaliyeed ee aad ku dhex nooshahay bahda caafimaadka waxaa laga yaabaa dadka kale meelaysan wax ka arkin inay iyaga wax ka arkaan marka sheekada caafimaad ay joogto marka bulshada aad fiiriso ma qabaan baraarug ee intiisa la eg oo ku aadan cudurkan iyo halista uu leeyahay
sacdiyo aada u mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah ee runtii bulshada ee, cudurkan soo laaba kacleyntiisii ama ee, inuu ku soo laabtay waddanka marka loo barbar dhigo ee, tii hore iyo middaanba ee, waxaa inta badan dadka khubarada ah isku wada raaceen ee, waaqica iyo kawarqabidda oo kii hore ee, ay am- ka aaminsanayeen bulshada percentage ay ka joogeen inuu kan ka badan yahay oo runtii ay ee, dad tiradii hore aaminsanaa dad tiro ka badan inay hadeertaan ay aamineen oo ay ay ku soo baraarugeen Ee, sababaha jira waxaa waaye ee, dad hobolo ah oo haliyeeye ah oo caan ah oo qeybaha kala duwan ee bulshada iskugu jiro ah, ku dhintay ee, ee, ee, cudurka safmareenka ah iyo xawliga ee, tirada oo laga helayo maalinlaha ah ay wasaaradda waxba- maxaa la dhahayaa caafimaadka ay soo saarto oo ay ka duwan tahay kii hore ee, wuxuu sababay baraarug badan iyo kawarqabid badan iyo unuglaansho badan iyo hoggaan badan ee inay dadka u u yeeshtaan ayuu sababay Ee, dabcan waxaa arki kartaa bajaaj inta badan waa wada raacnaa ee, kii hore bajaajleyda laguma kareynin inay qaataan hadda waxaa laga yaabaa tobankii bajaaj kusoo agmarta ee, afar ka mid ah ama shan ka mid ah baan dhaho inay wataan maaskigii inay wataan taasna waxay sababaysaa ama ay ay qayb ka tahay in bulshada markaan ay waaqica gaareen Eh, halka kii hore markii eh, qofka oo face maska oo kale suuq uu bulshada ku dhex maro la dhihi jiray adaa corona noo wada iyo caqabad badan oo kale kulmaya hadeertaa masaajidka markaa gashid eh, dad badanaa wata arkaysaa eh, goobaha ganacsiga sidoo kaleete wadada markii la marayo sida waa lala qabsaday waa la fahmay Eh, ilaahay ha naga wada qaado eh, intii hadeertaan la jiiftana ilaahay ha caafiyo Eh, maxaa la lahaayay eh, ka hortagana eh, aysan bulshada aysan wada qaadanaynin waxyaabaha la sheegay oo lagu hortagi karo oo ay- ay wasaaradda caafimaadka ay hoggaan u hayso Eh, wallaahi bulshadeen waa iska dhib badan yihiin qof walba wuxuu gurigu iskagala jiifaa hergab ay ahay ku leeyahay Eh, hergabka calaamadihii oo isagoo ka dhex muuqdo oo dareemayo qanadii heeso eh, wuxuu ku leeyahay waa iska hergabsana waa iska fiicnaana ku leeyahay marka insha allah bulshada allah ka qaado
carabey ee bulshadii waad ku dhex jirtaa oo waa bulshadii aad ku dhex nooleed hadda xanuunka waxaa laleeyahay mar kale ayuu soo laba kacleeyay isaga oo weliba ka badan ee sida cabdiraxmaan uu sheegay marka loo fiiriyo tirada dadka qaadaya ee midkii sanadkii hore marka aad fiiriso marka bulshada aad ku dhex nooshahay ee aan ku dhex noolnahayba ma baraarugsan yihiin oo ma ku baraarugsan yihiin khatarta xanuunkan uu leeyahay Een, marka abaayo dadka horta way ku baraarugsan yihiin markii loo eego covid 19 sanadkii hore qaabkii uu ahaa iyo iyo dadka si ay uga falcelinayeen iyo hadda uu soo ragaal celiyey qaabka ay dadka uga falcelinayaan horta farqi aad u weynaa u dhexeysa Een, sababtoo ah waxaan arkayay tookadii hore een, dadka markii ay arkaan hal qof oo face mask xiranaya si uu cudurka isaga ilaaliyo waxaad arkay dadkii intay istaagaan fiirinaya dhahaya qofkan showgu u xiranaya qofkan ma- muxuu ka wadaa wadankeena cudur ma jiro Een, wasaaradda caafimaadka way ku qaraabanaya ama waxbay ku raadsanaysaa cudur baa soomaaliya laga helay waxay ka wadataa yacni Sooma- wadamada kale u bandhigay si ay wax uga hesho contribution ay dhahayeen laakiin een, soo rogaal celintiisan cusub waxaa arkay dadkii oo dhan face mask horta u wada xiran yahaa ilaa ma percentage yar Een, percentage-ka yarna ayaguna insha allah waxaan rajeynayaa inay soo buuxin doonaan oo boqolkiiba boqol la noqon doono hadda eh, maadaama tirada u badan ay face mask isticmaaleyso Ee, waxaan rajeynayaa in yacni kala fogaanshahana meesha lagu dari doono isbeddel la kale oo ku aadan een, in laga gaashaanto covid 19 na waan rajeynayaa inuu dhici doono oo ay ka mid tahay stay home ama dadka inay guryahooda joogaan oo kale marka waxyaabahaas dhan insha allah waan rajeyneynaa sidii hore een, dadka uga falceliyeen iyo sida ay hadda uga falceliyeenna wallahi two different issue waaye waa aaday u kala duwan tahay Ee, marka bal maxamed maxamedow bulshada soomaaliyeed ee aad ku dhex nooshahay baadii caafimaadka ka tirsan tahay bal markaad u fiirsato ma qabaan bay kula tahay baraarugii loo baahnaa maadaama hadda cudurka uu soo laba kaclay
Ee, walaal sacdiya ee, badanaa ummadeena soomaalida ah waa wacyigelinta iyo iyo baraaruga bulshada aada u yaryahay Ee, laakiin waxaa horumar kale oo hadda arki karna waxaa kamid ah ee, sidii markii hore ko- weefkii hore ama markii koowaad oo koroonaha imaanayay sida aa, dadka u- u diidanayeen ay u rumaysan waayeen ma ahan hadda marka aniga waxaa arkaa horumar un laga sameeyey dhanka oo wacyiga in bulshada qaar badan ee, maski qaar ay xiranayaan inkastoo bulshada percentageka u dhigmay marar badan wax kaayaabinaya waxaa kamid ah ee, dadka weeweynaayo ayaga u nuglaay haddana ayagayaa dadkaasaa badanaa ku adag tahay ama laga dhaadhicilaya in facemaskaga xirtaano ee, waxyaabihii kale b- ka hortag ay sameeyaan marka horumar un wuu jiraa baraaruga iyo wacyiga bulshada laakiin waxaa u baahannaha inaan hore usii qaadno oo hore loosii dhiirigeliyo bulshada wax badan loo sheego
Ee, qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay waxaa isku raacdeen in ugu yaraan uun bulshada wacyigelin fara badan ay u baahan tahay waxyaaba hadda loo sababeynaya in xanuunka uu soo laba kaclayana ay tahay ee, wacyigelintii oo xoogaa gaabis ku socota waxaad ka mid tihiin bahda caafimaadka ee, dadka ugu badan oo marka la dhaho wacli- wacyigelin cudur dilaacay ayaa loo baahan yahay waxaad tihiin lasoo eegaayo oo bulshada ay soo eegeyso marka doorka idinkaga bannaan wacyigelinta bulshada ka dhalinyaro ahaan muxuu yahay bal aan ku bilaabo axmed Eh, sacdi aad aad mahadsan tahay Eh, ka muwaadin ahaan iyo ka dhallinyar ahaanba eh, qof walba nafsadiisa ee mas-uuliyada saaran iyo door muhiima ka saaran dhammaan qof walba inuu nafsadiisa wacyigelinta ay wasaaradda iyo maxaa laaye bahda caafimaadka ay soo saareen inuu iska bilaabo runtii ka maxay ahayd shirkadda hormuudna aaday u mahadsan tahay oo inay fariinta iyadana qof walba oo mobeylka wata ay gaarsiisay oo markuu wicitaan sameynayo uu dareemayo wacyigelinta halkaas ah runtii annaga dhan inay wada saaran tahay ka bulsho ahaan ka shirkad ahaan ka ganacsi ahaan iyo ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba laakiin markii taa laga soo gudbo bahda caafimaadka dhalinyarada waxbartay cilmiga aqoonta u leh kaalin weynaa ka saaran haddii aan lahaayeen heegan gelinta oo wasaaradda markay qeelaan samayso oo kaleete martiin haddoo dhakhaatiir dhalinyaro oo juniora jooga oo aada u diyaarsan isbitaalkale markii lagu daro sida hadda doctor sumeyd oo la qorsheeyey oo isana kaalin labaad qaadan doono inaan lamber one u noqono dadka heeganka uga jira iyo maxay aheeday annagoo isticmaalahayno baraheena bulshada ama social mediahayna isticmaalahayno inaan si maalinlaha usoo dhigno khatarta iyo digitaanka iyo wacyigelinta bulshada la gaarsiinayo so marka insha allah anaga dhanna wada saaran tahay mas-uuliyadna wada saaran waaye aan u wada hogaansanaano dadkii qaatan ilaahay hanaga wada dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bal markan maxamed maxamedow hadda waxaa leeyahay waxyaabaha sababay in xanuunka uu soo laba kacleeyo waa wacyigelintii oo xoogaa sii yaraatay wacyigelin marka yidhaahdana bahda caafimaadka inta badan kor loo soo fiiriya oo aad ka tirsantihiin doorka dhalinyaro ahaan idinkaga aadan ka wacyigelinta bulshada halista uu xanuunkan leeyahay waa maxay
walaalo waa doorkan ugu aadan bulshada waxay tahay in bulshada ku dhex jirnaa waxaan ahay dhakhaatiir da-yaro hadda soo baxayso inaan mar walba wacyigelino qof walba u sheegno waxaan waxaan sameey waxaan waxaan sameey waxyaabahan raac marar badan qofka waxaa la lahaa wax markuu fahmo waa baxdaa layaabka iyo cajiibka way baxdaa qofka qofkan kaa hor imaada keliya hadaa dhahday afka xiro marar qaar waxaa laga yaaba inay tacajub la noqto laakiin hadaa u sharaxno aa dhahno waxaa cudur waaye neef mareenka lagu kala qaadaa hawada lagu kala gudbin karaa marka isku dhawaa diino qoyaanka oo neef mareenkiina uu iskaaro waxbaa cudur baasaas ku faafaayo waxaan waxaa la sameeyo marka mar walba aa meelaha taawatid qoyaankaas meelaha ee gaaraan mar walba ka hortag maskigan waxaas buu siyaadinayaa qofka marka wax loo sharxo cajaa'ibti iyo wax fahan la-aanti iyo wuxuu la yaabanaay baa bixayso marka doorkeena ugu muhiimsan waxaa waaye inaan dadka u sharaxno ka dhaadhicino wax walba informationka iyo seeda yihiin iyo inay waxaa muhiim yihiin scientific yihiin caafimaadkooda ku salaysan yahay marar badan dadkan waxaa laga yaaba inay isweydiiyaan waxaan qadarta ilaahay waaye waxaa waaye waa qadarta ilaahay ka cararaynaa qadarta ilaahayana u cararaynaa waa waa in sharciga waxa waaye ama in mar walba waxaan sida loogu talagalay iyo wax la sheegay in la raaco xilliyada horna waa dhici jirtay cudurro saan oo kale bandemic waxaas haday imaadaan xilliyadii saxaabada waxaa la samayn jiray radiallahu canhum waxaa la samayn jiray quarantiinka camal in qofkan hadda waxaa meeshaan degan yahay inuu meeshaan ka bixi karin misharis hore loogu dhanba jiro diintiira sheegaysa waay marka dadkeena soomaaliyeed waa in saas ula wadaagna ka dhaadhicina cudurka loo sheego qof walboo neef mareen leh wuu haleeli karaa fayraska muslin iyo gaal iyo waxyaabaas ma lahan laakiin resebtor wuxuu ku leeyahay neef mareenka biniaadanka marka qof walboo biniaadan ah wuu ku dhici karaa marka qofka marka sida loogu sharxo wuu fahmaya dadkan waaweyn cudurada qabane wuu isu nugul yihiin dhimashadiisa iyo inuu dhaamid sii gaarsiiyo maadaama cuduradaas ay qabaano da-doodii ziyaado ay tahay neefmareenkooda iyo unugyadooda unugyadan yar camal ahayn marka saas inaan ugu sharaxno sidoo kale anagana dhakhaatiir ahaan qudwa xasan aa qaadano waxaa sheegayno anaga naga muuqdaano anaga facemaskyadeena waxaan marwalba aa wadano marka sidaas aan ugu qaab qaadan karnaa anabay waxyaabaha hadda laleeyahay waxaa sababay in xanuunka uu soo laba kaclay waxaa koow ka ah wacyigelintii faraha badneyd ee la waday oo joogsatay marka dhalinyaradiinan caafimaadka ku jirta doorka idinkaga banaan bulshada ka wacyigelinta cudurka covid sagaal iyo toban ee halistiisa hadda la dareemayo muxuu yahay abaayo waa mahadsan tahay sacdiye nuur Een, haddii aan taa ka jawaabo waxay noqonaysaa horta een, horta lama dhihi karo wacyigelintii aa yaraatay oo qofka miyiga jooga maanta wuxuu leeyahay alla cuduraa soo kordhay oo covid 19 la dhaho halistiisuu wataa meeshii waa ka maqlay magaaladana sidoo kale Een, ka dhalinyaro ahaan markii la dhaho eh, horta door yacni muhiima nooga aadan inaan wacyigelintaas bixino ay kow ka tahay horta qof walba oo maanta naga mida oo caafimaadkana yaqaana ama yacni wax uun bartay oo dadka wax wacyigelin kara kan eh, yacni ka mid noqon kara horta wuxuu isticmaalaa page facebook uu isticmaalaa whatsapp uu isticmaalaa statuskiisuu dhigi karaa eh, social media qaybihiisa kala duwan qaaraa twitter isticmaala marka qof walba beejkiisa waxaan dhihi lahaa waxay u- yacni ku habboon tahay inuu wacyigelin hal fariinoo wacyigelinoo gaaban oo qof kasta ay fahmi karo inuu horta een, ka gudbiyo qaybta uu social media ka leeyahay lambar one Een, lambar two waxaan dhihi lahaa een, si fariinta wacyigelinta aan u wada gudbino marka koowaad aan ka bilowno nafteena haddii maanta aan annaga sameyno facemas xiranno meesha waxaa imaanayso in yacni qofkiina arka uu dhaho maasha allah qofkan facemas u xiran cudurkiiyu iska celinoyaa saasna asagana inuu facemaskii u xirto tan labaad familkeenna haddana in yacni familkii aan wacyi gelino qof walba familyu ka bi- yacni bilaabanaa familkana soomaali waxay dhahdaa een, maamaha ingiriisaa jirto jarat business at home familka familka een, yacni haddii aad wacyigelisid bulshadii meesha ka bilaabanaya tobanka qofood ee aad guri ku wacyigelisay xaafad kale ama magaalo dhan ee waxay gaarsiinaya wacyigelintii marka waxaan isleey- waxaan dhihi lahaa xaafadaheenna aan wacyigelino beejajkeena aan ku wacyigelino meediyahana sida aad adiga noo soo qabataybo si lamida meediyayaasha aan fadhiisano aan wacyigelino Eh, cabdiraxmaanow marka aad fiiriso bulshadan aan inta badan eh, si fiican weli ugu wacyigeysaneen eh, halista cudurkan uu leeyahay bal doorka idinkaga bannaan dhalinyaro ahaan ama xitaa cabdiraxmaan ahaan doorka kaaga bannaan si aad u wacyigeliso bulshada eh, muxuu noqonayaa Eh, waa mahadsantahay sacdiye nuur Een, haddaynu nahay baxda caafimaadka mise dhakhaatiirta eh, waxaa nooga aadan horta inaan dadkan la wacyigeliyo maxaa yeelay dadka meesha ay ka dhinteen waxa weeyaan waa hars education ama wacyigelin marka wacyigelintaas waa siyaabo badan tahay Eh, dadka horta ma garanayaan the kind of waxaa la yidhahda viruskan in laga dhaadhiciyo saameynta oo leeyahay sidoo kalena inta oo dhib u geystay Eh, sidoo kale waa in oo oo dadka laga dhaadhiciyaa Een, yacni dhibaatada cudurkan leeyahay marka qofkii maba garanaayo soomaalidan ayagana waa iska madax adag badan yihiin oo viruskan ma aaminsano balse haddii xaqiiqda uu qofku sheegtid oo hars education saxaa siisid waa qaadanayaan talada aad aadna dareysiisid yacni dhibka uu leeyahay iyo bardhay dadku dhimanayo dad soo ridanayo marka cilmi ahaan horta dadkan laga dhaadhiciyo ani ahaan waxaa iga aadan inaan wacyigeliyo inaan social media dadka wacyigeliyo sidoo kale inaan by action ahaan u sameeyo oo dadkii aan wacyigeliyo waxaa jira hadda baahiyaalka oo qaaroo kale inaad qaadatid aad aadid cudurka waxaas waxaas ah, dhibkaas uu leeyahay een, ha laga foojignaada ha la kala fogaado waa in qayb ka mid waay maanta hadda waxa sheegtid ugu yaraan hadal yar inta sheegtid aa laga yaabaa intaas qof inay ku badbaadaan misna ay wax ku fahmaan misna ay ku kala fogaadaan marka wacyigelinta mar walba een, hal qof iyo laba qof iyo saddex qof lama baahna qof kasta oo oo human aan biniaadan ah oo ku nool gobolka banaadir iyo soomaali oo dhan waa laga baahan yahay in wacyigelinta ka qayb- ka qayb qaato si uu yaraado cudurkan ku socdo sida xowliga ah marka waa qof kasta mas-uuliyad oo ka saaran yahay marka ilaahay subxana watacaala naga badbaadiyo marka dhammaanteenba waxaan leeyahay een, aan si wadajir aan cudurkan waa cudur dilaa oo faafa aan meel ugu soo wadajeesanno aana ka taxadarno dhibkiisa marka dadkan waxaan ku farayaa inay is ilaaliyaan sidoo kale ay qaataan awaamiirta misene mesijada kasoo baxayo baxda caafimaadka sida wasaaradda caafimaadka ee, waa inay tixgeliyaan ay u nuglaanin oo maarta kala madax adeegin
damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa
hagaag guud ahaan dhegaystayaal inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo toddobaadkan ay marti ku ahaayeen axmed cabdulqaadir cabdiraxmaan xasan canab shucayb iyo maxamed mukhtaar oo intuba ka mid ah bahda caafimaadka way mahadsan yihiin dhammaantoode intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doonno nabad dhegaystayaal
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dare